Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Soomaaliya ayaa ololaha dhiraynta ka daahfurtay iskuulka Macalin Jaamac ee magaalada Muqdisho. Ololaha ayaa sidoo kale waxaa laga daahfuray iskuulo kale oo ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Soomaaliya Siciid Maxamed Cali ayaa sheegay inay ka go'an tahay cagaarinta deegaanka.
Waxaa aad iyo aad u farxad badan maanta oo ay tahay maalin kheyraad in ardayda iyo annagaba iskoolkii weynaa magaca lahaa Macalin Jaamac inaan ku abuurno maanta ama aan beerno dhirtaan noocyo badan leh inta la beeraayo waxaa ugu badan hadda showriga waxaa ugu badan geed miroodyo badan waxaa jira geedaha la abuuraya geed geed qurxin ah intaba naarjiinka intaasoo dhan waxaa loogu talagalay bilicda iskuulkan iyo inay berri wax badan ay u qabato dhanka kale maamulaha iskuulka hoose dhexe sare ee macalin jaamac cabdiqaadir xasan cabdulle ayaa ka mahad celiyey ololaha
inaan soo dhoweeyo wasaaradda iyo tiimka kaleente ee saakay u soo jarmaaday inay dugsiga macalin jaamac cagaariyaan anigoo ku hadlaya magaca dugsiga waxaa diyaar u nahay inshaa allah in aan dugsiga dhirtaas la keenay ee noqdaan kuwa waxtar leh ardaydana waxay inshaa allaahi diyaar u yihiin inay dhirtaasi sida aad dhirtii hore meesha loogu beera aad ugu arkaysaanoo kale inay dhir qurux badan noqoto laga faa'iidaysto waxtar badanna dugsiga iyo deegaanku yeelato inshaa allah